asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka gaarka ah qaybtii saddexaad ee aan kaga hadlayno dacatiyada dumarka ay la kulmayaan xilliyada la joogo xafiisyada hay-adaha gargaarka ka shaqeeya amaba dumarka shaqadoonka ahi barnaamijkan waxaa isku soo dabirday hay-adda habben oo kaashanaysa hay-adda b s e a communication found oo fadhigeedu yahay magaalada nairobi ee caasimada waddanka kenya barnaamijka waxaa marti igu ah maanta abshire axmed kediye oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka jubbaland islamarkaasina wax ka weydiin doono dacatiyada hablaha ay la kulmaan sidoo kale dhegeystayaasheeda ayaan qadadka telefoonka u furi doonaa si barnaamijka ay qayb oga noqdaan marka hore waxaan soo dhaweynayaa martida barnaamijka xildhibaan abshir axmed kediye kusoo dhawo barnaamijkan gaarka ah ayaan kaga hadlayno dacatiyada dumarka ay la kulmaan waa mahadsan tahay waa dhawahay xogmaanna oo mahad celinayaa sida quruxda badan ee ay bulshada ku dhex jirto ee dowladaba aad aad umahadsan tahay waktigaada xildhibaane sida aan la soconno barnaamijkan waa barnaamij la xiriira dumarka iyo dacatiyada ay kula kulmaan xilliyada hay-adaha gargaarka ay bixinayaan gargaarka inta aan ka warhayno waxaa jira gabdha lagu dhibaatay sida wararka aan ku helayno iyo barnaamijyo hore aan qabanay sida ay noo sheegeen dhegeystayaasheeda ka qayb galay marka barnaamijkan waxuu diirada saarayaa dacatiyada dumarka ay la kulmi karaan bal haddii aad hal iyo labo dhegeystayaasheeda aad u bayaamiso dacatiyada dumarka ay la kulmi karaan xiliyada la jooga hay-adaha gargaarka ama xafiisyada hay-adaha gargaarka ee macawnooyinka bixiya iyo sida ay ula kulmi karaan soo dhawo marka hore waa mahadsan tahay waan dhawahay horta markii dumar la dhaho dumarka soomaaliyeed gaar ahaan anaga gabdhaha reer jubbaland tacaddi markii la tacaddi marki uu badan yahay gabadha waxaa tacaddi noqon karo nin ishkaansanayso kale in uu farxumeeyo ama si qaldan wax uu ugu sameeyo tacadiga ay tahay tacadigu isagaa micno badan iyo meelo badan gelayo xildhibaan ahaan intaan ka warhayno ama bulshada intaan ku dhex jirno meelaha goobaha lagu bixiyo macaawinooyinka ma jiraan wax cid loogu waxyeeleeyo ama dhibaato loogu geysto ama mushkilado gabdhaha si goonow ah oo lagu sameeyo haddii ay jirto bini-aadan waa layahay wax kastan way iska dhici karaan hadday jirto ama aad idinka maqasheen ama cid idinla soo xiriirto barnaamijyaas idintalahaasi ay jirto horta macaawinada dawladda inta hay-adaha humanitarianka oo dhan wadbi wax lacayda ma aha hadday jirto gabar tacadi lagu sameeyey waxaa saxa ama waajib ah inay usoo xiriirto booliiska odayaasha dhaqanka baarlamaanka wuxuu shaqeeya bulshada in baarlamaanka la soo xiriiraan ciddii ay ka garanayaan oo kale in warboodo ay dhigaan goobaha booliiska oo kale waayo haddii ay gabadhu karsato in tacaddi loo geysto ayada waxay ku tahay dhibaato waayo haddii waxaa laguu geystay waxaa xaq ah inaad sheegatid waxaa si cadaalad ahna laguga cadaalad fulo waayo dawladdu waxay ka shaqeynaysa waxay tahay in shacabka aanan xuquuqdooda la duusiinin wax dhibaatana aan loo mar walbana waxay u taagannahay waxay tahay in cadaalada shacabka helaan waa gartay waxaad ka mid tahay dumarka baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland ku jiro muddooyinkii u dambeeyana ka midka ahaa baarlamaanka dowladda ma jiraa dacatiyo aad diiwaangeliseen oo la xiriira in gabdhaha ay la kulmaan macaawinooyinka xilliyada la bixinay ama xilliga gabadh ay shaqadoonka ah ee dhibaato dhanka jismiga ah oo mararka qaar la kulmeen oo aad daba gasheen ama aad la kulanteen ma jira waa mahadsan tahay horta baarlamaanka markii la dhaho wuxuu leeyahay guddiyo waa laba iyo toban guddi baarlamaanka aniga guddiga waxaa ku jira cadaalada xabsiyadoo kale waan booqanaa xeer ilaalintoo kale oo markaan joogno bilarboodana siiyaan oo wixii magaalada ay kasoo qabteen ama tacaddi ah way noo keenaan magaalooyinkoo kale weli nama soo gaarin ribood ah in gabdhaha lagu waxyeeleeyey meelaha macaawinada lagu bixiyo dee horta gabdhahu ad badan yihiin annagana boqol kiiba laba boqol waxaan ka taxadirnaa ama aan ka dadaalnaa waxay tahay booliiskana uu ka shaqeeyaa in aanan qof lagu dhibaateyn waddanka dhexdiisa ama jubbaland dhexdeeda si loo ogaado waxaan sameynaa dabagal booliiskao kale waan tagnaa maalmaha la shaqeynaa oo aan ogaanaa siday u shaqeynayaan waxa ka socda laakiin weli maysan dhicin in meel macaawino laga bixinaayo aan tagno guddigeena ama aan kasoo shaqeyno laakiin waan dabagelaynaa waana soo raadinaynaa xogtaas insha allah markaan helana uruqsiha badan waxbaa oga qabanaya laakiin ma jirto xog ilaa hadda la soo gaartay gabdhahaas wax dhibaato lagu gaarsiiyey meelaha waa gartay xildhibaan waxaad sheegtay inaad ka mid tahay guddiga baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland ee dhanka cadaaladda barnaamijkan wuxuu la xiriiraa cadaaladsiinta qofka bini'aadamka ah waxaan doonaynaa inaan ka hadalno gabadha maskiinta ee shaqadoonka ah in shaqadii ay raadinaysay ama si cadaalad ay ku weyso ama si cadaalad ay ku hesho idaacaddan waxay qabtay laba barnaamijoo hore oo aan kaga hadlaynay dumarka iyo dacatyada ay la kulmaan dhegaystayaal aan qadka u furnay gabdhaha nala soo xiriiray xaafadaha magaalada kismaayo ku sugan iyo daafaheeduba waxay noo sheegeen in xilliyada raashinka la qaybinayo iyo boonooyinka oo kale in gabadha la weydiiyo dhowr su-aalood marka koowaad in lacag la weydiisto marka xigta in la weydiisto jirkeeda wax ka mid a inay ogolaato si loo qoro ama ay u hesho boonooyinkii arrinkaasi ma dhacday in hadda kahor xafiiskiina aad wax iska weydiisaan horena waan kugu sheegay annaga qoliyaha niterianka ee bixiya deeqaha weli uma aanan suuragelin mana u tegin xafiiskooda oo howlaha soo socdo haddii jirto cid aad haysaan ama dhibaatooyinkaas ka cabanayo sida ugu dhaqsiyaha badan aniga wax la raadinayno meelaha dhibaatooyinka i kasoo horjeeen la shaqagelayno telefon lambarkayga soo sii ayaana la shaqeynin laakiin weli maanan arag mana u malaynayo in bini-aadanku wax kasta way ka suurtagalaan laakiin in maanta jubbaland dhexdeeda ee cadaalad darro qof dumara ugu dhaceyso ma u malaynayo waayo annaga ka dumar ahaan waxa u taagannahay baarlamaan kasta aan ku jirno waxay tahay in cid walba ku nool jubbaland si guud iyo si gaar ahba inay u helaan cadaalad sidkaasaa gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool mandiqada jubbaland inay helaan cadaalad marka ma ogolaanayno in gabar lagu tacadiyo ama dhibaato loo geysto amaba siiqandara ah loo dhaho silkaaga isii ama waxa loogu talagalay in bulshadaas oo dhan la siiyo si gooni ayadoo lacag looga qaato ama loo farxumeeyo absolutely ma ogolaanayno waa gartay waan kaaga mahad celinayaa waktigaada iyo barnaamijkan aad martida noogu tahay codkaad wuxuu gaari doonaa dhegeystayaal idaacadan la socda magaalada iyo daafaheeduba ku sugan baaqaada ugu dambeeya eed u dirayso dadka ku dhegeysanaya muxuu noqonaya waa mahadsan tahay baaqayga ugu dambeeya waxay tahay horta markii la dhaho tacaddi ama gabar la sheego dadka soomaaliyeed si qaldani tacadiga ama gabar markii la sheego si qaldani loo fasirtay waxaan dadka baaqayaa rag iyo dumarba in la ilaaliyo nabadda si guud in caafimaad corona magaalada kusoo noqda laleeyahay coronahaas la iska ilaaliyo qof walba uu taxadir ka sameeyo gabdhahana haddii ay jirto gabar caqabadahaas ay la kulantay inay nala soo xiriiraan golaha booliiska ay tagaan baarlamaanka qeybihiisa kala gedsan ay la soo xiriiraan si sida ugu dhaqsiyaha badan anagana ugu farcina jawaab rasmina ugu dhiibno mar dambena si gabar dambe waxaan suga dhicin magacayga waa maxamed deeq aadan oo degan magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda arco maxmed waan kaaga mahad waaya maxmed waa mahadsan tahay sidoo kale aniguna waan kusoo dhaweynayaa bal waxaad ii sheegtaa barnaamijkan waa qaybtii saddexaad ee aan kaga hadlayno dacatiyada haweenka ay la kulmaan xilliyada ee la jooga xafiisyada ka shaqeeya arrimaha ee samafalka waxaana soo baxaysa warar sheegaya in gabdhuhu ay dacatiyo kala gedisan la kulmaan maxaad kala socotaa umuurahaasi horta mudan cabdibarke waa mahadsan tahay barnaamijkani wuxuu kusoo aaday runtii xilli aad loogu baahnaa wacyigelinta iyo hawsha arutaana waa idinkaga mahadcelinayna haddaan ahay bulshada rayidka markaan usoo taariifa jawaab su-aashaasi arrintaasi waa ay dhacdaa maalin iyo habeen bay dhacdaa weliba xilligan hadda la jiro oo abaaraha aad iyo aad bay u dhacdaa gabdhaha inta badan waxaa looga faa'iidaystaa baahiyaha iyo dhibaatooyinka haysta waana horeyna hadda waaba u dhici jirtay oo hadda kahor waxaa dhacday xilligii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ama xadiidkii nebiga wuxuu ahaa nin gabar ay ilmaadeer yihiin baa hadda kahor rabay inuu guursado marka way diiday waktiyo kadib gabadhii abaar baa ku dhacday saan oo kale dhibaato way u timid wuxuu ku qasbay marka inuu yidhaahdo haddii aad rabto inaan wax ku siiyo ama ku caawiyo shardi waa in maxay ahayd aad sharaftaada dhaafsiisato samafalka aan kuu samaynayo gabadhi gabar ahludiin gabadhu gabar ahludiin bay ahayd arrintii aad bay u dhibsatay dhibka hayaa laakiin se ka badnaa markii adigu ay wixii lasoo ay celcelisaba markii dambe waxay tihi bal waa diyaari hadda naf baan ahay samaynaya inii hawshii loo waday markii la gaaray gabagabadii oo ninkii uu isa soo diyaariyey yaa wuxuu arkay gabadhii oo maanaha adiga labadeedii boodiyood oo sax u jarayna markaasaa wuxuu yidhi maxaa ku daaray waxay tihi ilaahay baan ka cabsanayaa ee ilaahay ka cabso ninkii kor buu u booday ilaahay baa qalbi macnaha kelimadii wanaagsan qalbigiisa ku tuuray arrintii ayadeed waa ka tanaasulay marka sidaasay macnaha barnaamijku ahaan jiray gabadhii adi marka dambe wiilkii waa kala badbaadin marka waxay kutusinaysaa in xiliyahan oo kale aad la isaga faa'iidaysto arrintaa waxaan usoo qaadanaya waa garta waa mahadsan tahay tusaalaha si aad nala wadaagtana waad ku mahadsan tahay waxay suuragal ay ka dhigaysaa in dacatiye ay ka dhacaan xafiisyada hay-adaha samafalka ama dadka gargaarka bixiyo kale marka ay gabdhaha duruufeysan ay u tagaan maxamed marka haddii ay dhacdo maxaa la gudboon gabdhaha soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeed waxaa la gudboon qofkood inay sharaftooda ilaaliyaan sharaftu saan wada ognahay laguma helo lacag iyo dhaqaale sharaftu waa wax qofka ilaahi subxaana watacaala uu siiyo isagaana dayici kara ama ilaashan kara xilligan la joogana gabdhaha soomaaliyeed sidii ay marka horeba ahaan jireen inay sharaftooda ayna dhaafsanin shilin iyo dhaqaale iyo baahi laga beri jirto intaasina maxay ahayd ay ilaahayna horta isku xidhaan intaasaan gabdhaha soomaaliyeed usoo jeedinaya dhaqan ahaanna soomaali haddaan nahay gabdhaheena waxaa lagu aqoon jiray iyagoo xataa aan labisan adduunya soomaal ka tiil bixi jireen anbadan gabdhaha soomaaliyeed kuxumayihiin hadduu nin xumaan la soo aado iyagoo keligooda intay xoola raacaan ragga soo hunguriya way iska dhexi jireen marka haddana waxaan rajaynayaa duruufaha unbaa keenaya duruufahaasna inay ilaahay uga cabsadaan kuwa ayagana ma mas-uuliyiinta inay ilaahay ka boqaan oo barnaamijkaas ilaahay uga cabsadaan waa imtixaan weye asagana beribu saasoo kale noqon karaa taasaan usoo jeedinaya labada dhinac waayahay aadaad umahadsan tahay waktigaada waan kaaga mahad celinaya qofka ugu dambeeya ee barnaamijkan qaybta saddexaad ka qayb gelaya ayaa tahay ugu dambeyn haddii aan fursad kuu siiyo inaad asxaabta ku dhegaysanaysa si guud aada baaqa ugu jeediso maxaa u noqonaya baaqaada baaqay wuxuu noqonayaa asxaabta aan jeedinayo inaan ilaahay subxaana watacaala ka cabsano ee xarigiisana qabsano dhibaatooyinka iyo intooda badan waxaa sabab u ah waa fogaanshaha ilaahay aynu ka fogaanay iyo daacadiisa kulamaa qofka bini aadamku macnaha alla ka cabsigiisa uu yaraado isbedelkiisa macnaha xataa aad buu u degdegaya mar walba oo xidhiidka aanu ilaahay la leenahay uu xoogintana isbedelkeena xagga samey aad buu u degdegaya mar walba marka laba dhinacba wayna saameynaysaa marka waxaan u jeedinayaa dhegeystayaasha iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed inaynu ilaahay ka cabsano maxaa ahayde ummaddan aynu si ugu shaqayno isku si ah oo aanan duruufaha iyo waxyaabaha sida dhaqankeena siduu na farayo saasaan kusoo koobaya mahadsan marka hore waan kusoo dhawaynayaa magacaaga oo igu bilaabaya iyo halka aad joogto waa sugnahay magacana haddaan aan ku sheego waa kalsooni cabdulaahi oo aala kaasoo begsado xaafadda handiya garaanka magacabkeeda nahandiya waa gartay xaafadda andibiyaha joogto barnaamijkan aan ka hadlayno waa barnaamij inta badan idaacaddan xogmaal laba jeer hore ayuu ka baxay isaad la socotay waxaan kaga hadlaynay idaacatiyada haweenka ay la kulmayaan xilliyada ay joogaan gargaarka ama xafiisyada gargaarka bixiyo kale waxaa soo baxaysa in dumarka ay la kulmaan dacatiyo dhanka jismiga ah maxaan kala socnaa arrimahaasi way jiraan badan macnaha waxaa la